maanta waxaa sharaf noo ah shan sano kadib in gobolka banaadir ay bilaabeen imtixaankii fasalka sideedaad dhammaan guud ahaanna gobolkana ay ka socdaan tirada guud ee gobolka guud ahaan dalka ka gelaysa waa soddon iyo toddoba kun oo ay labaatan iyo lix kun iyo sagaal boqol oo ka mida ay galayaan ay ku galayaan caasimadda